xaqiiqdii goobjoogna waan ahay waxaan kaloo aan ahay mudane ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya haddana waxaan ahay xogayaha guud ee guddiga doorashooyinka guddigan wuxuu soo saaray habraacii hore ee guddigii is aasilay in lagu dhaqmo runtii mukhtaar cali abu mansuur wuxuu ka mid yahay murashaxiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya una dhashay deegaanadan dowlad goboleedka runtiina horay habraacan aan raacnay waxay kamid tahay mukhtaar wuxuuba guddoomay ama taliyihii hore nabad sugidda xuseen cismaan xuseen isagana sidoo kale shahaadada waxaa la guddoonsiiyey oo guddigii hore ay guddoonsiiyeen murashaxnimada marka anaga waxaan go-aamadan soo saarnaa waxay kamid tahayba habraacii hore in la raaco oo nin murashax ah oo shahaadadiisii qaatay in dib aan loo celin oo shahaado kale lagu siinayo waxa noocaas aanan la dhihin iskaba daayay in ma tartami kartid iyo wax lamid in la yidhaahdo runtii mukhtaar wuu mudan yahay wuuna soo sharaxay shahaadadana waa laga guddoomay xuseen sidoo kale asagana taliyii hore nabad sugidda soomaaliya marka waxaan ku dhihi karaa warkaas intaba sinaba uma jiraan